waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo inoo haya cabdicasiis xuseen cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba dowladda sacuudiga iyo dalal ay xulufo yihiin ayaa howlgallo milatari oo ka dhana jabhadda xuutiyiinta waxay ka bilaabeen dalka yemen sacuudiga ayaa sheegay in howlgalkani uu jawaab u yahay codsi uga yimid madaxweynaha dalka yemen ee haatan talada haya oo isagu doonaya in xukunka dib loogu celiyo kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta shiicada ah ay dalka intiisa badan qabsadeen sacuudiga qaar ka tirsan dalalka khaliijka iyo waddamo kale oo muslimiin ah oo sunni ah ayaa doonaya inay hor istaagaan isballaarinta ay yeman isku ballaariyeen jabhadda shiicada ah ee iiraan ay taageerto dalalka reer galbeedka ayaa howlgalkan sacuudiga ku taageeray balse waxaa howlgalkan ka hor yimid dowladda iiraan ee iyadu taageerta jabhadda xuutiyiinta oo iyadu ku baaqday in si deg dega loo joojiyo haddaba howlgalkan milatari muxuu ku kordhinayaa xaaladda yemen oo awalba cakirnayd muxuuna yahay hadafka rasmiga ah ee dowladda sacuudiga iyo xulafadeeduba ay ka leeyihiin duqaynta ay ku hayaan dalka yemen su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa falanqaynaya oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka khadka taleefonka uga qaybgelaya maxamed aadan dugsiye oo arrimaha siyaasadda ka faallooda lana shaqeeya safaaradda soomaalida ee magaalada sanca xasan albasri oo wax ka qora arrimaha islaamka kuna sugan magaalada mukalla ee gobolka xadramowd iyo maxamed cali biixi oo wax ka dhigta kuliyadda saxaafadda ee magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya hadalka barnaamijkana waxaa ku horumaraya maxamed aadan dugsiye oo ku sugan magaalada sanca
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waa salaamadtiin dhammaan martida sharaf kale waxaan horta yaro mudan inaan xusno xaaladda shidaka siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladaha carabta khaasatan khaliijka iyo dowladda iiraan oo laga xisaabinayo baryahan dambe in ay yeelatay nufuud ama xoog ay ku yeelatay saddex caasimadood oo kamid a caasimadaha dowladaha carabta ciraaq suuriya iyo lubnaan taa inakoo ka ambaqaadan marka halkaa ka diiday markii ay sacuudigu in badan laxalin arrintan oo si xal siyaasadeed lagu galo oo aada moodo inay ka meereysanayen sacuudiga iyo khaliijkuna u muuqato maanta in xaaladiisu ay gaadhay wixii loola jiray amnil qowmigii dalka sacuudiga in uu halis ku jiro ayna markaa tallaabadaasaa u qaadeen darteed iyagoo badbaadinaya maanta marka adigu waxaad u aragtaa sacuudiga tallaabadan uu qaaday inay lama huraan u tahay oo amnigiisoo halis ku jira darteed uu tallaabadan u qaaday ha kolley sacuudiga ha tallaabadan wuxuu u qaaday maslaxadiisa dantiisa in uu xanuunkiisa asaad moodaa maadaama uu ku tirinayo sida ay ku andacoonayaan dowladda sacuudiga iyaga oo dalkiisa dilyar ku wada qabsaday iyagoo baabalmandafhantiyey iyagoo maskadyadii meelihii madaaradii ugu waaweynaa haddii ilaahay kuda yahay dekadii dalka ugu waaweynaa oo gacanta ay ku dhigeen xagga waqooyiga ay markaa uu aada mooday sacuudiga markaa inuu yiri khalaas de go goshaadii baaba markaa lasoo galay waxaad samayso kaloon kaa ahayna ma jirto waa tahay waa hagaag waad mahadsan tahay maxamed aadan dugsiye aan soo geliya doctor xasan albasri oo isagu mukalla ku sugan gobolka xadramowd haye xasan runtii hadda sida muuqata sacuudiga wuxuu bilaabay duqeyn cirka watana duqeynta cirka iyo waxay horeyba midna ma jirto dagaalkani wuxuu guuleysan karaa mar haddii uu helo sabab labaad oo ah in ciidan carbeed oo sacuudiga uu ka doodayo dalalkan kaloo habarwaxay habarwaxdeen ay gudaha yemen soo soo degaan oo saxada iyo sanca iyo cadan marka dagaal bagaaraha marka laisku arko marka dagaal ciidan weji weji ah foolka fool ah uu bilaawdo marka waa la oran karaa dagaalku weji siyaasadeed iyo guur ayuu uqashi karaa laakiin hadda waxaad moodaa dagaalku ku siman yahay dufayn inaysan wax guur ah heli karin soo aftari karin xoojiyiintii waayo labadii kun iyo sagaalka ayaa xuutiyiinta iyo sacuudiyaanku isku arkeen xuduudda yeman udhexeyda sacuudiga dagaalkaasna guushida wax la raacday waa lala socday waa xuutiyiinta gacantala ka lahaa marka sacuudiyaanku uma diyaarsanaa marka laga reebo dubeynta cirka inay gudaha soo galaan yeman waayo tababarkooda marka laga hadla ciidan ahaan
kama bixi karaan dagaalkan loo yaqaano durin awaar oo dagaal kudhacdayada kudhabo ka dhaqaaqa oo ay nimanka xujiintu ay ay bisi ku leeyihiin wa tahay waxaan soo gelinayaa maxamed cali biixi oo isaguna ahaa aqoon-yahan ku sugan magaalada riyaad maxamed sidey kula muuqataa howlgalkan bilowday iyo in in in howlgalku sii ballaaran karo ay dhici karto in in ciidamo dhulkaa ay soo galaan gudaha dalka yeman oo sacuudiga iyo xulufadiisa oo ciidamo halkaa u diraan bismillahi raxmaan raxiim cabdicasiis waan ku salaamaya adiga iyo martidaada iyo dhegeystayaashaba su-aasha haddaan dib ugu noqdo dagaalkan sacuudiga horta sacuudigun maahae waa wadamada khaliijka oo dhan laakiin sacuudigaad moodaa inuu ugu tun weyn yahay dagaalkana waa dagaal hadda bilowday maaha ee waa dagaal wadanka yeman dee qalaalaasa muddo dheer soo socday oo isbiirsaday oo isbiirsaday dabadeedna halkan soo gaadhay weyaan wadamada khaliijka iyo sacuudiguba waxay in badan isku dayeen in arrintaa loo helo dawo lagaga hortago laakiin way suurageli weyday waxay ku baaqeen wadahadallo la doonayay wadamada khaliijka oo iyagu gorjoog gorjoogo ka ahaayeen in la qabto laakiin waxaa ganafka ku dhuftay oo diiday waxay ahaayeen xoutiyiinta marka dagaalkan sacuudiga iyo wadamada khaliijkuba waxa uu noqday dagaal lama huraan ah oo halkii ugu dambeysay ayay noqotay waayo waxaynu arkaynay ayaamihii u dambeeyey isdaba isbedelo isdaba socday oo weliba si degdega u dhacayay oo wadanka yeman ka dhacayay markii ay la wareegeen xukunka xuutiyiintu kumaana istaagin xukunkii un waxay markii dambe isku dayeen awooddii wadanka oo dhan inay la wareegaan oo waxaynu ognahay sideedaba cabdicasiis o dee xuutiyiintu waa jabhad kamid a dadkan dega waqooyiga yeman oo ah jabhad weliba shiica xagga dhinaca diinta u janjeera waxay isku dayayaan marka inay awoodda wadanka kula wareegaan xoog oo ay maquuniyaan awoodihii kale ee ka jiray waxaynu ognahay wadanka yeman waxaa ka jiray markii ay sidoodaba dee horta haddaynu taarikhda wax yar dib ugu noqono an aniga doonayna aan ku dheeraado xuutiyiintu waxay kusoo dabagabadeen markii horeba waxay ahaayeen mudaharaadadii lagu ridayey madaxweynihii hore cali cabdalla saalax labadii kun iyo labiyo tobankii markii uu daaqada ka baxay cali cabdalla saalax waxay bilaabeen inay awooddii dawladduna ay hoos u dhacday inay isku ballaadhiyaan dhul badan oo kamid ah yeman markii dambena waxaaba dhacay iyaga iyo cali cabdalla saalax oo hoosta ka heshiiyey inay ku heshiiyaan in wadanka awoodda lagala wareego madaxweynihii cusbaa ee loo doortay laba sano inuu ku simo doorasho iyo wadanka dib heshiisiin inuu gaadhsiiyo wa tahay taasi marka waxay waxay kaliftay in wadankii meelo badan ay qabsadaan iyagoo gacan ka helaya ciidamadii cali cabdalla saalax oo wadanka in badan maamulayay kumaana istaageen caasimadii ay qabsadaan waxay ku darsadeen inay madaxweynihii jeelgeliyaan waxay markii dambe bilaabeen inay gobollo ka fog fog inay ku duulaan taasina waxaa laga yaabaa inay marka dambe wadanka yeman lugaha u geliso in uu ka dhaco dagaal sokeeye wa tahay marka waxaynu ognahay ayaamihii la dhaafay in ay ku duuleen cadan oo ah halkii ugu dambeysay ee madaxweynuhu uu ku sugnaa oo caasimada labaad ka dhigtay taasi marka waa halkii ugu dambeeyey ee wadamada khaliijka iyo sacuudiguba ay u qabteen xuutiyiintu inaanay soo dhaafin Waa tahay, mar- marka way soo dhaafeen wa- waxay noqotay in marka tallaabo ay ka qaadaan waa tahay marka een, een, ciidamada dhulka ee sacuudigu ay diyaariyeen ee ku diyaariyeen dhinaca xadka iyo dalalka kale iyaguna ballan qaadaya inay ciidamo ah, diyaar la yihiin ma kula tahay in een, arrintu ay ka duwanaan doonto duqeyn oo ciidamo dhulkuna ah, ah, ay- uu dagaalku isku bedeli doono ay dhici karto in ciidamo dhulkana ay dalalkani een, su- eh, dalka yemen soo geliyaan aad iyo aad iyo aad bay cabdicasiis oo ugu egtahay faalaha imanka muuqdaana sidaas ayuu u socdaa waxaa jira een, heshiisyo ka dhexeeya wadamada carabta wadamada khaliijka masar een, wadanka la yidhaahdo een, een, maqrib wadamadaas oo dhan iminka waxaa jira howlgal iyaga ka dhexeeya oo diyaarinayaan waxaa la hadal hayaa ilaa shan kun oo askari oo bilow ah in isbuucan gudihiisa la geynayo caasimada labaad ee wadanka yemen ee ee cadan halkaas ay u noqonayaan hordhac ciidama la doonayo in la geeyo een warar laga soo xigtay een een een wadanka masarna waxay sheegayaan weliba een een in la doonayo ciidamo in halkaa loo diro marka waxaa jira qorshe la doonayo in loogu diro ciidamo lugta ah si loo joojiyo fiditaanka ay sameynayaan xuutiyiinta waayo ciidamo cirka ah ka duqeeya waxaynu ognahay in aanay saa- saameyn badan aanay sameynin marka waxay ku khasbanaan doonaan wadamada khaliijka iyo isbahaysiga balaaran ee carabta ee weliba maraykanku dhinaca logistica uu ka ka taageerayo iyo wadamada Yuruba inay marka dambe ku kalifi doonto inay dhulka ka galaan wata maxamed aadan dugsiyaan aan soo gelinaya oo oo sanca ku sugan en maxamed Ah.
kolley xuutiyiintu way ogaayeen eh, in lagu soo maqan yahay marka en haddii iminka uu bilowday howlgal eh, dhinaca duqeynta cirka ah oo oo suurtagalna ay tahay in ciidamo eh, dhulkaana ama sacuudiga ay soo geliyaan ama dalal kaleba ay ka yimaadaan intay leeg tahay awoodda xuutiyiintu ma iska caabin karaan en xulufadan marka iminka diyaar u ah in ay iyaga hor istaagto oo ay dowladdii hore eh, dalka yemanna soo celiso aa dowladan jabhadda ansaarada la yidhaahdo lix dagaal ayay la dhashay dowladii cali cabdalla saalax oo lixdaa dagaal ba ay ahaayeen lix dagaal oo waa jabhad xagga dhulka ay isaacidayo baycada ay ku nool yihiin dhulka iyagantoo dhul buuranaya iyagoo ah dad dagaal soo galay oo khibrad dagaal leh aan ahayn dad maanta dagaal ugu horeeyo kolley haddii uu military ama ciidamo dhulkii ay soo galaana dhibaatada isan way ka badan doontaa yaman dhibaato aada u badan baa soo waajihi doonta xarbi ehli baa ka bilaabmi doona taasina waxaa lagaga badbaadi karaayo keliyaasa iyada oo markaas si dhab ah ay u wada hadlaan waa tahay en dadka qaarkood oo waxay hadal hayaan xasan albasri baan rabaa inaan soo geliyo isagana en fiditaankan eh, maleeshiyaadka xuutiyiinta eh, in sidoo kale ay ku lamaanan yihiin maleeshiya iyo ciidamo taageersan madaxweynihii hore ee dalka en cali cabdalla saalax en albasri adigu mukallaad ku sugan tahay en gobolka iyo dalka yemanna waxa ka socda waad la socotaa bal intuu leegiyay doorka madaxweynihii hore uu ku leeyahay arrintan runtii ah, madaxweynihii hore cali cabdulla saalex oo u muuqda shaksi door weyn ciyaaraya geedkan iyo ciyaartan socotaa iyo saxdan la ciyaarayo oo is leedahay ah, daalada gadaasheeda ayuu ka maamulaya barnaamijkan waayo xoutiyiinta isaga ayaa in badan u sallaxay kubadda cagta oo aan isleeyahay ma uusan suurtagal uma ahayn in si deg deg ah qolaysa jabhadda dhowr kun oo ciidan ah inay u hanqaltaagaan dalka dhan gacanta ku dhigaan marka laga reebo eh, gacansiinta iyo garabsiinta madaxweynihii hore oo asaga lugdiisa u- u- u- weli aaminsan hanqaltaag siyaasadeed marka ciidanka awoodda yaman oo military ahaan la yaqaanay meesha caalamka joogeen weli waa dusan yihiin inkastoo ay uga bayayaan xuutiyiinta marka dagaal eh, kafo kasoo bilowdo waayo aleefano hoose ayaa jira oo markaa kusoo dhacaya saraakiisha ciidanka oo markaa oranaya eh, halla gacan sii nimanka xuutiyiinta xuutiyiintuna waxay yaro u muuqdaan laba weji weji ah in ay ay sii dhamaystirayaan mirihii kacab iyo weji ah in maxaan ku aadaa ii sheeg eh, eh, eh, system dowladeed iyo qaab nidaam noocaasa lasoo celinayo oo meesha laga saarayo eh, qoodadii iyo la dagaalanka argixisada iyo ladaacida waxayba noocaasa ku marmarsiyoonayaan waa waa agaag waa tahay waa waad mahadsantahu kugu soo noqonaya waxaan soo gelinaya en maxamed cali biixi oo oo riyaad jooga en eh, maxamed eh, jabhaddan xuutiyiinta ee shiicada kolley en waxaa taageeraya oo dhabarka ka riixaya dowladda iiraan oo en eh, oo oo dee iyadu doonaysa dabcan in shiicadu ay waddankaasi en yeman eh, gacanta ku dhigto talada maxaa tallaabo laga filan karaa i- iiraan inay arrintan ka qaado waa runta cabdicasiisow dee horta een, eh, dagaalkan un kuma jiraan xuutiyiintu ee waxa ay garab weyn ka helayaan oo dhinaca haday noqoto militariga iyo dhinaca hogaaminta iyo istaraatiijiyadda intaba waxay ka helayaan waa wadanka iiraan waxaanad moodaa xuutiyiintu inaanay si fiican u akriyeyn waxyaabaha een, dhici doona ama laga yaababa inay dhacaan inaanay waaqiciga si fiican u akriyeynin marka iiraan eh, bariisi maanta oo oo uu hadlayo wuxuu lahaa waa in dagaalka la joojiyo waxaanad moodo iiraan inay iska dhigayso een, dhinac marka laga eego inaanay arrimahan shaqo ku lahayn dhinaca kalena ay doonayso in ay wadamo kale oo taxaalufa oo ka horjeeda een, isbahaysigan wadamada carabta iyo khaliijka inay samayso oo ay ruushka iyo ka mid yihiin wadamada noocaas oo kale ah marka iiraan way way markii horena way taageeraysay haddana u malayn maayo inay wax ula hadhayso waayo waxay doonayaan iiraaniyiintu inay awoodooda ku fidiyaan jasiiradan carabta waa tahay oo aynu og ognahay dad een, shiico ah oo laga tira badan yahay inay ku nool yihiin marka iiraan waxaad moodaa in ay imika iska dhigayso inaanay shaqo ku lahayn ay arrimaha iska fogeynayso laakiin xaqiiqdu waxa weeyaan iiraan ayaa ah awoodda ugu weyn ee dabada ka riixaysa xuutiyiinta ee maanta halkaa gaadhsiisay inay gaadhaan Waa tahay.
marka xuutiyiintu waxaad moodaa okay aan- Waa aan- hagaag.
aan kaga maqlo su-aashaada in yaraa ka ilaalo.
Maxam- maxamed aadan dugsiyaan soo gelinaya en, eh, maxamed haye xaaladda iminka taagan waxa weeyaan waxay waxaa u dhexeeyey dowladaha khaliijka uu horkaca uu horkacaya dowladda sacuudiga iyo iiraan waxaa udhexeeya dagaal qabow haddaba su-aasheeni kartaa lala feedin waxa weye dagaalkii qabowga ee khaliijka udhexeeyey iiraan ma samaynaysaa dadaal ay ku waajahayso ay ula soo bareerayso xulafada sacuudiga uu hogaaminayo oo ay ku jiraan bakistan iyo turkiga oo aan ahayn markaa dowlado carbeed oo ah dowlado islaamuma haddaba halka caqabadu ay iminka ka tahay inta waxa weeyaan siduu noqonayaa mawqifka ay iiraan ka qaadayso in ay u waajahdo si bareera dagaalankaa xulafada ah ee uu horkacayo dowladda sacuudiga ah iyo in ayna waajihin oo markaa ay markaa ay dib uga noqoto labadaasba way banaanyihin waa tahay xasan albasri baan doonaya inaan soo geli xasan durba duulaankan sacuudigu horkacayo ee lagu qaaday xuutiyiinta dalka yemen waxaad moodaa markiiba inu saameyn dunida ku reebay oo waxaa kor u kacay qiimihii shidaalkiiyo saliidda sidoo kale waxaa dad badan ay hadal hayaan maadaama yemen ay ku taallo meel muhiima iyo marinkan gacanka cadmeed in saameyntu ay sii ballaarato maxaa adiga kuu muuqda sidee dagaalkani u saameynaya dhinacii ganacsiga markaan eegno keliya maadaama waddamada khaliijku ay ay saliid badan iyo shidaal badanba ay soo saaraan duniduna ay ku xiran tahay sida muuqata dagaalkan saameyn badan ayuu yeman ku reebi doonaa sida hadda muuqata ilaa hadda iiraanku wax dhaqdhaqaaga ma ma muujin haddii dagaalku uu ku socdo sida hadda duqeynta cirka marka lagu daro dhulka lagu daro ee iiraan soo gasana waxaad moodaa equalizationka iyo shaxadu inay isbedeli doonto oo markaa weji kala cusub uu yeelan doono dagaalku markaa sacuudiga iyo iiraanku toos isku waajahayaan inkastoo khasaaraha sida la yidhi marka lala maroodo ay dagaalanto badanaa waxa khasaaraha ku dhaca dhibanahakooda noqonaya waa cawska iiraan iyo sacuudiga markaa dagaalkoodu shacabka yeman bay khasaara weyn kasoo gaari doonaan maxamed waxaan soo gelinayaa aadan dugsi iiraan ku noqda halkii dhaqaalaha iyo baabilmandab iiraan yaro iftiimiyo haye maxamed
waxaad moodaa xaaladda iminka taagan iiraan kaarka siyaasadeed ay ay ku ciyaarayso ay rabto in ay ku aalamaasho adduunka dhaqaale ahaan muhiimadda ay leedahay baabilmandab siyaasiyiinta qaar iyo muxadiriinta qaar iyo ragga ka faallooda arrimahan ayaaba waxay isku xirayaanba kulanka berri ka dhici doona ay ku wada hadlayaan shanta loo geeyey halkaas ee dowladaha arrimaha nuclearka ee iiraan in ay tahay kaarka ay ku ciyaarayso iiraan in uu yahay dalka yeman kadibna ay taasi keenayso ahmiyadda ay leedahay marka baabilmandab taasoo ah ubacdi dalka meeshii adduunka udhexaysay intaasoo milyan oo barmiil maalintii ay maraan intaasoo milyan oo dollar tijaaro ah ay ay masho ay marto meesha taasina ay keenayso markaas in tanaasulaad badan xitaa beri in shirkaa dhici doono uu wax ka bedeli doona laga yaabaa arrimaha waa hagaag waad mahadsantay maxamed cali biixi baan soo gelinaya oo riyaad jooga maxamed bal si kooban maadaama aad sacuudiga dhex joogtid warbaahinta sacuudiga iyo dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya qiimeyn ma sameeyeen howlgalkan sacuudiga intuu qaadanayo iyo sacuudiga sida ay ka damacsanyiin waxaa waxaad moodaa sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta sacuudigu inuu howlgalkani yahay mid bilow ah marka waxay u egtay sacuudiyiintu inay ka dharagsan yihiin arrintan culeyska ay leedahay waxyaabaha ka iman kara iyo inta ay qaadan kartaba intaba inay ka dharagsan yihiin marka ma aha sida muuqata qaraar maalin iyo laba maalmood lagu qaatay oo wax muddo laga shaqeynayo oo markii ugu dambeysay ay sacuudigu u arkeen inay tahay waktigii ay qaadi lahaayeen oo wadamo badan oo xulafo yihiin oo maraykanku ku jirana ay kala tashadeen waa tahay marka haddii aan soo geliyo xasan albasri dalka yemen qabiilo badan baa degan oo wada hubaysan siday u qaadanayaan duulaankan iyo howlgalkan military ee sacuudiga iyo waddamadan sunnigu ay markaasi xuutiyiinta doonayaan inay ku hor istaagaan
waxaa muhima in la ogaado in xuutiyiintu aysan wax saaxiib dhow la lahayn dhammaan kooxaha yemen ka jira marka laga hadlayo urur siyaasadeed marka laga hadlayo urur qabiil oo ay qabaailada dhan yeman ay mucaarad ku yihiin xoutiyiinta madhab ahaan iyo gobol ahaan ay isku mucaarada yihiin marka qabaailada yeman waxa ay ku jiraan bishaaro bilkhayr oo ah inay soo dhaweeyaan gulufkan oo sacuudiga hordoodayo waayo iyagu dagaal bay la galeen xoojiyiinta meelo badan way ka saareen meelo badan ayaa laga guulaystay marka waa inay garab ka helaan sacuudiga waxay u tahayba nasri iyo guul degdega ay u arkaan marka sacuudigana inuu gudaha galo yeman waxa u sahlaya qabiilooyinkan oo iyagana marka hore hubaysnaa oo ciidanka yeman awood lamida haystay waayo shacabka yeman waxaa lagu qiyaasaa labaatan iyo dhowr milyan dadka hubaysana waa labaatan milyan qiyaastii labaatan hub labaatan milyan oo hub yeman gacmaha ugu jira oo qofkasta qof yemaniga ah waa hubaysan yahay qofka aya nooca ayay wataa marka dagaalku bilowdo waxaad moodaa in qabaailadu ay bishaaro bilkhayr oranayaan oo markaas sacuudiga lasoo dhaweynayo waa tahay haye maxamed maxamed dugsi haa in yar aan ku noqdo xagga qabaa'ilka yamanta horta yaman qabaa'ilku way hubaysan yihiin sida koox ugu sameeyo hubka yaman yaalla waxaa lagu qiyaasaa in saddex shay oo hub ah ama baasbalad ama laba qori qof kastoo yaman iyagu kusoo hagaagayay tirada xadka intaa leeg ayaa hub dhex taala yimanta haddana waxaad moodaa inayna ku degdegin inay isticmaalaan hub oo ay matalan iskaga hor yimaadaan qabaa'ilka yimantana waxaa imika xoogga ugu adag xisbigan jabadan ansarala hortaagan waxa weeyaan qabaa'ilka degan gobolka la yihahdo maarib oo boqol iyo konton ka xiga waqooyi bari oo ah gobolka faydaan le oo ay kasoo baxdo shidaalka iyo gaaska dalka laga isticmaalaha qabaa'ilkaasi waa waxay bixiyeen xoog xoog kelmad rasmiya oo diidmo cada oo ilaa maanta ay awood ulaayihiin markaa in ay galaan oo dagaalo badanna ay dhex martay oo ay dhowr dhinac ay ka galeen jihadan ansaarallah danka gobolka bayda la yihahdo oo xagga koonfurta ka xiga gobolka waa tahay kadibna markaa ay ilaa imika geli karilayihiin marka xooga ugu weyn ee qabaa'ilkee hortaagan waa kaa taas haddii ay dhaafaanna waxaan malaynayaa xoog kale oo qabiil ah oo hor istaagi karaa ma jiro waa tahay waa hagaag dalalka reer galbeedku maraykanka iyo britain iyo kulli way taageereen howlgalkan iyo faransiiskaba oo oo way ku taageereen howlgalkan sacuudigu uu horkacayo laakiin khubarada reer galbeedku waxay welwel ka muujinayaan in arintani ay fursad siinayso kooxaha argagixisada ee alqaacidada jasiiradda carabta ee yemen iyagu gobolada qaarkood jooga arrintan sidee uga faa'iidaysan karaan ba ay kula tahay haddii aan siiyo su-aashan xasan albasri runtii sida muuqata jaaniskan waa jaanis dixabi ah oo soo maraya dhammaan kooxaha xagjiriinta ah ee ku nool yeman mar haddii dagaalku bilowdo oo weliba gaar ahaan ciidan ka socda sacuudiga ay usoo dhaadhacaan gudaha yeman oo markaa fagaaraha dagaalku nabad dagaal fagaaraha noqdo waxaa suuragala marka in kooxahaasi ka faa'iidaystaan oo markaa alqaacidada iyo daacish iyo labooyin kaloo ka shar badan ay imaadaan oo dagaalku markaa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka meelo badan oo ka ka yimaado marka sacuudiga marka aag fara badan dhowr meel dagaalka uga furo marka ma waxaad saadaalinaysaa in xuutiyiinta iyo alqaacidada jasiiradda carabta iyo kooxda daacish oo iyaguna la leeyahay koox iyaga taageersan baa yeman ku sugan inay dhammaantood isla saftaan oy sacuudiga iyo xulafadiisa ka hor yimaadaan saas waa suuragal dhinacaas dhibaga ayaa suuragal waa tahay maxamed biixi fikirkaas ma la qabtaa muhiimada hagga marka laga hadlayo alqaacidada iyo daacish iyo laga hadlayo waxaa jiray fursilkiisa sacuudiga fadhiya cada oo muddo saddex sanaha ay alqaacida ay haysatay afduuba ay ku haysatay oo muddo iminka laga joogo bil wax ka yar ay kusoo furteen lacag oo ay ka qaateen oo ay soo fiidaayeen ninkaa kursilka ahaa waxaad moodaa siyaasadda yamanta iyo nidaamka isradiga siyaasadeed mid adduunka ka wareeriyey oo marka dib loogu noqonayo intii fadhi ay yeesheen golaha amnigu ayna kasoo saarin go-aan cad oo cid lagu dhaleecaynayo waa ta waa soo gabagabaynaya haddaba maxamed dugsiyaan doonaya bal oo inaan isna su-aasha weydiiyo mar hadduu la shaqeeyo safaaradda soomaalida ee sanca soomaali badan oo qaxootiyaha ku nool dalka yemen maxay kula tahay arrintan siday u saameynaysaa markaad eegto waxaan aada ugu mahadnaqsalinayaa imaam safiir faxseen iyo ku-tilka safaaradda soomaalida masal islaan oo iminka dadaal badan muujiyey oo aanu mar kastaba isku dayno inaan ka warhayno dhibaatada dadka soomaalida ah iyo dadka la xido iyo wixii la qabsado iyo wixii wax ku noqdo dhibaatooyinkaas oo dhan horta tiro badan oo qaxootiyaa dalka jooga oo ay saameysay dhibaatadana hayo bes waxay ahayn dad iska qulkaldaruurigooda iska raasida oo aan wax ka dhaafsan qulkaldaruurigooda aan helin haddii marka ay dhibaatadan dhacdana waxaa sii imanaya inkasta inka shaqo la-aanta ay sii badatay oo dadkii dalka deeganaada ay shaqo la-aantii cadanayaan oo ay taagan yihiin haddana shacabka soomaalida aada bay u saameyneysaa taa dadka masalan waxa ugu soonaanaya dadka xeebaha degan waxaa laga yaabaa inay meel ay ka baxaan ay helaan ama dadka gudaha iyo marka kasoo jira gobolada dalka iyo sanco oo kale danaar oo kale daydo oo kale gobolada gudaha maarig oo kale gobolada dalka gudihiisa ku jira inayba waayaanba waxay ku gaaraan xitaa xeebta taasina ay halis keenayso marka aada u badan oo dhibaatada ugu badan ay keenayso waxaana halkan baas wasiya dowladda soomaalida in ay in gaara ku eegto tirada dadkaa qaxootiga ah ee dalka jooga si alla sidii ay wax ugu qaban lahaayeen si alla sidii ay ugu samayn lahaayeen xal shacabka soomaaliyeed ee qaxootiga dalka iyo marka waa shacab aada u yihin waa hagaag waa soo gabagabeynaya haddaba bal halkaan eegaya een, anoo ka faaidaysanaya gebagabada barnaamijka ayaan waxaan rabaa inaan halkan dowladda soomaaliya baas ah in ay la socoto xaaladaha dadka soomaalida ay ku nool yeman mar haddii yeman dagaal iyo xolac bataymo ay bilowdeen waxaa muhima in dawladdu ay markaa ay samayso daafgureen dadkan qaxootiga oo yeman kudaaf jooga iyo in ay gargaar bini aadamnimo uga dalabto qaramada midoobe iyo in safaaradda soomaaliya ee sanca ku taala ay isku xir la samayso dhammaan qaxootida yeman ku nool iyo ardayda iyo dadka soomaalida yeman joogaba si wax alle wixii caqligal ah loo sameeyo oo in dalka laga baxo ha sida hadda muuqatana ee laboorada waa xiran yihiin dhawaana waxaa laga cabsanaya in degadaha yeman la xiro marka qaxootiga soomaaliya oo demin jooga oo malaayiin shacab soomaaliya ku nool waxaa dhici doonta inay irdaha ku xirmaan meel ka baxaana waayaan marka baadaas waxaan ujeedinayaa dawladda soomaalida oo markaa iyo iyo safaaradda in ay gargaar degdega iyo iyo gosaadgureen sameeyaan si hadda dadka qaar safaarada qaar yeman ku ku ku yaala ay bilaabeen inay dadka shaqaalahooda ay ka ka qaadaan yeman ay ka daadgureeyaan in barnaamijkaas loo korjimaado aan marnaba la baycin dhinacaas imaada mas-uuliyadda waa tahay gabagabadii baan haddaba doonaya barnaamijka inaan een, bal idin weydiiyo si aad u aragtaan xalka een, waxaan ka hormaraya maxamed cali biixi oo riyaad jooga een, maxamed eh, sidaan la soconno een, eh, dalka sacuudiga ciraaq oo ku dhegan een, waxaad moodaa hadda waxa galaangal badan ku yeeshay dowladda iiraan ta iiraan sidoo kale waxay lug ku leedahay dalka lubnaan een, syria waan la soconnaa een, iminka iiraan xoutiyiinta waa ta taageeraysa balse waxaad moodaa arrintaasi sacuudiga inay ka daadegi weyday oo waa kuwan iyaguna dulaan iyagoo la kaasanaya dalalka kale ee suniyiinta ah een, ku qaaday xuutiyiinta dalka yemen maxay kuula muuqataa xalku eh, xalku muxuu ku dambayn doonaa wallaahi xalku waxa uu dee mar kasta een, een, noqonayaa in si mantiqiya loo fikiro si waaqiciya la- xaaladda loo eego oo si wadahadala arrimaha lagu dhameeyo haddii ay arrintaas iman weydo waxaa imanaysa de waxa weyan dhibaatadunbaa sii ballaaranaysa mashaakilkaunbaa sii fidaya marka cidda ku khasaareysana waxa weeyaan dadka ay arrintaasi khusayso dhammaantood way ku khasaarayaan waayo dagaal waxaynu ognahay dhibaatada uu leeyahay marka haddii aanay watamadaas dabada ka riixaya yeman dhammaantood si waaqiciya aana uga uga fikirin yamaniyiinta laftooduna aanay garan danta eh, wadankooda waxa u dan aanay garan waxaad moodaa arrintaasi inay dhammaan wada saameyn doonto xataa innaga soomaali ahaan arrintaasi saameyn bay nagaga imanaysa waayo waxaan isku xidhan nahay waddanka yeman oo maantadan u dambeysay wararku waxay sheegayaan in duuliimaadadii xataa soomaaliya ay saameeyeen arrintaas waa tahay een, maxamed dugsiye adiga een, maxaad xalka u aragtaa een, sidoo kale Xalku- saameynta xalka dhinaca koowaad- arrinta soomaaliya ay ka koowaad yeelan kartaa iyo- arrintan halka koowaad wuxuu noqonayaa si caqliya in loo wada hadlo oo maskaxay ku jirto oo uu ku jiro mid yaa wada caqli- hadlaya marka yaa Ah.
wada hadlaya marka waxaa wada hadlaya dowladaha ay khusayso hawshani waayo yemanta waxaad moodaa dowlad ay daashaday dhibaato shacab ay dhibaato daashatay oo gacantooda aan waxba ku jirin marka dowladahan eh, ku higdamaya siyaasada ee gobolka ku higdamaya si ay mas-uulkooda u fuliyaan waa inay si waaqaca arrintan uga wada hadlaan oo ay eegaan xaqiiqda meesha taalla iyo dhibaatada ka dhici karta haddii uu waxan uu sii socdo marka ayna meesha ka bax marka Sacuud- meesha laga saaro Sacu- sacuudiga iyo iiraan ha wada hadlaan baad leedahay arrintan ha soo afjaraan ha inay sacuudiga iyo ay ugu horeeyaan sacuudiga iyo iiraan inay arrintaas si dhaba uga wada hadlaan oo ay si toosa iskaga soo fadhiistaan kana wada tashadaan sidii arrinta yimanta xal loogu raadin lahaa waa tahay waad mahadsantahay En, waxaan siinayaa en, hadalka barnaamijka u dambeeya xasan albasri En, eh, reer galbeedku way taageereen wadamada maraykanka sacuudiga arrinta way ku taageereen waxaad moodaa wadamada dhinaca kale iyaguna ruushka iyo shiinaha in arrintan aanay eh, dagaalka ogolayn oo ay doonayaan arrinta in la xaliyo En, maxaa uga banaan iyaga marka dhinaca halka eegto wadamadan eh, eh, aan ahayn suniyiintan iyo shiicadan is eryanaysa En, wadamada kale caalamka cadaadis noocay saari karaan arrintan si xal loogu gaaro En, markaad eegto ruushka iyo maraykanka oo labada dhinac kala jooga waxaa uga banaan barnaamij barnaamij oo ah in ay sameeyaan soo dhawaansho dhex mara dhammaan kooxaha yamaniyiinta oo markaa eh, ugu baaqaan in si degdeg ah lagu qabto gudaha ama dibadda yeman si wixii markaa eh, isjijiid ah iyo hasgaltaag siyaasadeed la isku soo dhaweeyo oo xuutiyiintii sida hadda muuqata waxaa ku dhacay dhaawac badan oo dhabayntaani waxay u keenaysaa mistayl siyaasadeed oo ah in ay aqbalaan eh, waanwaan ku socota marka sacuudigu fariintii way soo gaartay oo soo diray sacuud yemanka u soo diray way soo gaartay xuutiyiintuna inay dib u dhaqaan canduufta oo ay ay maskaxdooda yara dejiyaan oo ay qabkan iyo dawanidan hadda ay wadaan iyo saraaraxan iyo galaabkan nidaam darada ah iyo eh, dagaalkan gacanka hadalka yara qaboojiyaan oo wada hadalka la furo janalka iyo t v-ga wadahadalka la furo wadahadalkaas in nabada lagu lagu maareeyo xal ka fiican yamani ma aqbali karto yamani dhibaato badan baa ka jiray Waa tahay.
dadkaana wuxuu u keenayaa dhibaato markaa kaarinta caalamiya ka cid waa tahay saddexdiinuba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waktigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka aad iyo aad nolol adag.
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkanna aan ku eegaynay duqaynta dhinaca cirka ah ee dowladda sacuudiga iyo dalal ay xulufo yihiin ay ka bilaabeen dalka yeman barnaamijkan waxaa ka qayb galay maxamed aadan dugsiye oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada sanca xasan albasri oo wax ka qora arrimaha islaamka ah oo isaguna ku sugan magaalada mukalla iyo maxamed cali biixi oo wax ka barta kuliyadda saxaafadda ee magaalada riyaad ee dalka sacuudiga intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis xuseen cismaan iyo barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaad la socoteen oo idinkaga imaanayay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a